qaatanna waxaan intan yar kuugu sii sheegayaa inay cajaladanu tahay taariikhaha tii koobaad ean isku soo tuuragoynay haddana waxaa kugu xigi doonta cajiladda labaad oo isla xilliyada ah qaybtoodaa hore aan sheegnay mooyaane qaybihii dambe ahaa sida gabaygii ninkii la odhaan jiray maxamuud omar kolkaa maxamuud omar gabaygiisuna waa gabay aad aada muddo inuu yareer magaalna yahay haddana aada muddo inuu garyaqaan yahay oo aad u cajaay badan iyo isna sheegi doonaa cajiladda labaad aynu ku soo bilaabi doonaa maxamuud omarna marka sidaa iyo nabadgelyo yaynu leenahay u baro inay cajaladana tii koobaad tahay hana isku dayin meeshaad ka soo gaadhaba inaad ka dhegaysato bilowda meeshu ka soo bilowday madaxii ka soo gal dalada uga bax xilli dambe xasan garabey tix u tiriyey waxaan ka xasuustaa niman hadlay oo caraabsanay buu ku yidhi markaan carab ahaa ee cajami laygu soo celiyey isaga ciraable wuxuu caadil uga jeeday cagta waa inaan kugu hayo ceel u dhimataay cimrigaaba waa inaan sidaa ku cadi sido haddaad se cararto baaleyda waa lagu caraabaa ragi gaari mayso ilaah caasidaa tahay daruuruhuna waa cadiira ku ceshan maayaan ciribya dhul layslama hore layslama hore ciidda waa dhiman kobtaad cagaha saartana waxaa ku cuskadan daarood annagii camidada ninkii caasiyaa mudayin ninkaas